الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولا ليال waxaynu ku jirnaa suuratu alfaatixa iyo macaanida ku guda jirta intii alla inaga waafajiyey waa dariskeennii sideedaad ama sagaalaad ee suuratulfaatixa iyo hareeraheeda aynu runtii ka warramaynay waxaynu jimcihii hore soo qaadannay iyo kii ka horreeyey maaliki yowmiiddiin maalinka la isxisaabinayo la isabaalinayo ilaaheedu iyo maaligeeda iyo ciddays kale inuu ilaaha yahay xisaabtii baynu ka soo warnay iyo xisaabta macnaheedu waxa uu yahay maanta waxaynu soo gelaynaa aayadda iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin weliba iyaaka nacbud ayaynu awoodda saaraynaa insha allahu maanta daqiiqadaha kooban iyaaka nacbud iyaaka adiga uun baanu iyaaka adiga uun baanu cid kale maya nacbudu caabudayna wa iyaaka adiga uun baanu ilaahayow cid kale maya nastaciinu kaalmo iyo gargaar ka dalbayna iyaaka nacbudu lama odhan nacbudu iyaaka nastaciinu iyaaka lama odhan way kale xeel dheeriyi nacbudu waannu ku caabudaynaa iyaaka adiga wanastaciinu kaalmaanu kaa dalbaynaa iyaaka adiga marka labada la kala horraysiiyo ee iyaaka la damay macnaha saasuu dhadhamaya adigaanu kucaabudaynaa waxaannu caabudaynaa adiga kaalmo waxaanu ka dalbaynaa adiga laakiin iyaaka nacbudu marka la yidhaahdo sida aayadda ay ugu taallo qur'aanka kariimka loo akhriyo iyaaka adiga oo qudh ah cid kale maya ma jirto cibaado cid kale oo aannu siinaynaa ma jirto oon adiga ahayn kaalmana cid kale oo aan ka dalbaynaa ma jirto adiga mooyaane aayadda haddaynu fiirsanno ilaahay ma odhan iyaaka acbud wa iyaaka astaciin ilaahay ma odhan iyaaka adiga ayaan acbudu aniga oo anigu anigu keli adigaan ku caabudaya adiga ayuun baan kaalmo kaa dalbayaa anigu lama odhan ee wax iyaaka adigaanu nacbudu ku caabudaynaa jamac ayaad cabiraysaa adoo keli u hadlaya ayaad jamac cabiraysaa eesha sir sirta ku jirtaa maxay tahay walaalayaal waa inaad fahamsanaataa aniga oo ka tirsan bahda iyo jamaacada muslimiinta iyo muuminiinta anigoo ku jira ayaad cibaadadaasi kuu muujinaynaa anooba anigoo keliya maaha anigoo muuminiinta iyo muslimiinta ka mid ah oo ku dhex jira ayaanu ilahu ka caabudayna midnimada iyo wadajirka iyo jamacu inuu qiimo leeyahay ayaa halkaa laga fahmaya iyaaka sababtaa loo horraysiiyey waxay faa'iidaynaysaa xasri bay culimmadu yidhaahdaan xasri waa maxay cid kale ma jirto adigunbaa leh sifooyinka iyo tilmaamaha aan sheegayo cid kaloo leh ma jirto cibaadana adigaa leh kaalmana adigaa leh kaalmadu hay dambayso walaalayaal xadiidkii aynu jimco hore soo sharaxnay ee suuratulfaatixa suuratu salana waa la yidhahda xadiidkaasi suuradda faatixada haddii suuraddan akhriyaysa alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa tuma waasadhaa suuratu sala suuratu sala baan akhriyaya faatixada waa la wada yaqaanaa magaceeda asalana waa magac ay leedahay suuratu alfaatixa oo kale xadiidkii nebigu ilaahay ka warinayay xadiisulqudsigaha waxaa ilaahay uu yihi qasamtu asalaata baynii wa bayna cabdii nisfayni salaadii oo faatixadiia waxaan u qaybiyey aniga iyo addoonkayga labaanulaba ayay u qaybsantay qaybna anigaa leh qaybna addoonkaygaa leh qaybtii addoonku lahaa weli maynaan gaadhin intii ilaahay lahaa ayaynu ku jirnaa alxamdu ma hadda yaa iskale ilaahay cibaadada yaa uluhiyada iskale lilaah ilaahay yaa caalamkan ka taliya oo u rabbi ah oo arrimahooda hagaajiya oo qorsheeyo debara ilaahay yaa naxariista caamkaa iskale arraxmaan ilaahay naxariista gaarka ee muuminiinta yaa iskale ilaahay maalinka la is-abaalinayo ilaaha iskale waayo ee awooddeeda leh waa ilaahay iyaaka nacbudu yaa cibaado iskale ma cid kalaa iskaleh maya ilaahay baa leh xadiidka waxa uu ku yidhi markii uu nebigu inoo sharxay xadiiska ilaahay wuxuu yidhi labay u qaybsan tahay hadduu alxamdulilah rabbialcaalamiin yidhaa anna taasaa nugu jawaaba hadduu alraxmaan araxiim yidhaahdo anna taasaa nugu jawaaba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hadduu yidhaahdo oo halkaynu marayne hada baynii wa bayna cabdii walicabdii maa sa'al ayaa ilaahay leeyahy ilaahay baa kuu jawaabaya ma istiri markaad faatixada akhriayso hadaad markaad tidhaa alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ilaa intaad ka dhammaynayso ilahay baa kuu jawaabaya markaad tidhaa haddaba iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay wuxuu leeyahy haadaa baynii wa bayna cabdii aniya addoonkayga waxa noo dhexeeya taasaa noo dhexaysa cibaadadaasaa noo dhexaysa addoonkayguna mar hadduu cibaadadii la yimid walicabdii maa sa'al wuxuu i weydiisto waan siinaya oo waa u sugnaata alcibaada sababtan aynu suurat alfaatixa iyo allahu akbar uga warramaynay waxay ahayd inay inagu weynaadaan salaadeennuna sharaf iyo khushuuc iyo haybad yeelato alcibaada kelmad sahlan maaha walaalayaal waa kelmad culus adduunkan gebigiisaba waxaa la inoo keenay cibaada lainoo keenay ujeeddada adduunkan laguu keenay waxay tahay inaad ilaahay u cibaadaysato wamaa khalaqtu ljinna walinsa heeh ilaa liyacbuduun laguuma keenin oo qure eh lagumama abuurinba lagumama abuurin inaad ilaahay caabuddo mooyaane jin iyo insi aqalaynka ilaahay uma abuurin ilaa licibaadatihi cibaadadiisoo qura marka cibaadada waa inaad fahamsanaataa haddaad shaqada laguu abuurayo shaqada lagaa doonayo inaad gudato aad garan weydo waad fashilmi haddii xafiiska cidda loo dhiibaa shaqadii aanay garanayn shaqadii uu qabanayay aanu garanayn xafiiskaasi wuu fashilmaa xafiiska guulaysaana waa kee xafiiska garanaya mas-uulkiisu garanayo shaqada loo dhiibay ee loo igmaday waxay tahay sidaa darteed hebel shaqadii waa laga eriyey sababtu maxay tahay dee shaqadii buu fahmiwaay wuu dayacay waa hawl adduunyo ilaahay shaqadu adduunka kuu keenay haddaad garan weyda ka war adduunka shaqaa laguu keenay waxbaa laguu abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ayaa laguu abuuray inta aynaan cibaadada sharxin waxaa muhiima walaalayaal cibaadadaa ilaahay yidhi taasaan u abuuray ilaahay agtiisa siday ugu weyn tahay inaad dareensanaataa muhiima inaad dareensanaataa muhiima qur-aanka kariimka ah soddonka jis ee qur-aanka suurat ulfaatixa marka xaggaa laga soo bilaabo ilaa birabbinnaas marka la soo gaadho amarka koowaad ee ilaahay ina faray ee qur'aanka kariimka ah ku jira ma taqaanaa waa alcibaada amarka koowaad intaasoo amar baa qur-aanka ku jira oo ilaahay leeya waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa sameeya amarka koowaad ee kitaabka qur'aanka kariimka ah markaad eegto ugu horeeya ee lagu faray waa cibaadada lagu abuuray walidaalika aayadda koob iyo labaatanaad ee suurat ulbaqara boggeeda labaad waxaa ku jira iyadoo ilaahay taa ku farayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi muuminiin qura lama hadlin muslimiinna lama hadlin caalamka oo dhan buu la hadlay bani aadam naas oo dhan buu la hadlay ilaahay yaa ayuha annaas icbuduu rabbakum aladii khalaqakum dadow dadow ilaahay caabuda cibaadadaa laydinka doonaya cibaadadaa ilaahay la kaalaya cibaadada yaa leh rabbigiin baale allihii idin abuuray kuwa idinka horreeyena abuuray sirta cibaadada laga helayaana waxa weeye lacallakum tattaquun tii lagu badbaadayey taqwada lagu helayey inaad hesho deedna ilahay aad ka nabad gasho amarkii koowaad ee qur'aanka kariimka ah ku soo arooray waxa uu ku jiraa markaan kitaabka akhriyayno kitaabka ilahay inuu akhriyayno suurat albaqara markaad iminka aayadeeda amarka koowaad ee ku jira waxa weeye ilaahay ka ilaahay cibaadadiisa ilaali oo ilaahay caabud weeye ilaahay intuu ambiyo soo diray iyo rusul ee caalamkan uu u soo diray ilaahay geel ii raacana ma odhan adhi ii raacana ma odhan shaqadaa ilaahay uma soo diran ilaahay shaqadu u soo dirtay waxay ahayd ummaddan gaadhsiiya inay ilaahay caabudaan fii suurati اnaxli ilaahay muxuu ku yidhi walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu الطaaquut faminhum man hada allah ومنهم من حقت عليه الضلالة فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين لا يوحوا لي أمد والبا رسول بان وصدرنا shaqada rasuulka loo soo dhiibana waxay ahayd inuu ku yidhaahdo war ilaahay un caabuda wax allo wixii ilaahay khayrkiiya ee taaquuda ee ilaahay sokodii la caabudi lahaana ka dheeraada ilaahay markaa wuxuu leey faminhum man hada allah mid ilaahay cibaadadii waafajiyey oo uu ku hanuuniyey baa jira wa minhum man xaqat calayhi adalaala mid ay ku waajibtay baadidii iyo kufrigii iyo dembigii ayaa ka mid ah waa la kala leexday midna cibaadadii buu xaqiijiyey midna cibaadadii buu ka leexday ummaddii markaa ayaa ilahay wuxuu ihi fasiiruu fi lardi bal dhulka socda ummaddiina quraysheed bal kuwii idinka horreeye aad aragtaane hore u socda oo bal dhulka mara faanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin kuwii cibaadada ilaahay ka jeestay ee beenaalayaasha noqday bal eega cidhibtoodii waxay ku dambaysay nuux mee qoladiisi maxaa lagu halaagay nabiyullaahi nuux maxaa qoladiisi lagu halaagay cibaadadii ilahay bay ka tegeen ilahay bay caabudi waaye waa la halaagay qur-aanka kariimkaabaa inoo sheegay caad qowmuhuud maxaa loo halaagay cibaadadii ilaahay bay ka dhaqaaqeen saalix nebiyullaahi saalix qoomkiisii samuud maxaa loo halaagay cibaadadii ilaahay bay ka dhaqaaqeen ilaahay bay u hoggaansami waaye luut qowmu luut maxaa loo halaagay cibaadadii ilaahay bay ka dhaqaaqeen iyo kuwa kale ee lamidka ah bal soo eega meelihii lagu halaagay way caddahay idinkuna cibaadada haddaad la iman weydaan dariiqoodii baad haysaan waana ciqaab iyo cadaab baa idiin dambeeya halkaa maxaynu ka fahanay cibaadada ilaahay qofka iska hagaajin waayaa dariiqii iyo bahdii luntay buu dariiqooda hayaa ilaah agtiisana wax kale kagama horreeyaan oon ciqaab iyo cadaab hayn ilahay cibaadaha inoo wanaajiye cibaadada walaalayaal innagu waxaynu naqaanaa dadka la ixtiraamayo magacyaynu u samaynaa markaynu doonayno dadka inuu sharafno dadka in la qiimeeyana way runtii mudanayaal waa kelmad af soomaaliga markaynu isticmaalno waa qof la sharfaya marwooyin carabtuna waxay tahay sacaadata fulaan fadiilata fulaan waa qofka marka la sharfayo akhyaartiinna qiimaha badan mararka qaarkoodna qofkaynu qiimaynayno waxaynu siinaa wax taa ka duwanoo shahaadooyin iyo sertifikeediyo shahaadad baynu u dhiibnaa markaasna hebel shahaada sharaf baa la siiyey lagu maamuusayo oo lagu sharfayo baynu dhahdaa waa qiimayn loo yeelay waxaan kuu sheegayaa haddaba walaalayaal qiimayntii ugu faraha badnayd ee ugu sharafta badnayd ee ilaahay uu bixiyey shahaadadii ugu qiimaha badnayd ee ilaahay bixiyey waxay ahayd iyo magacii sharafta iyo sifada wanaagsan ku sifaysnaa ee lagu sifeeyey nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam xaaladihii ugu qiimaha badnaa ee soo maray waxay ahayd in lagu sifeeyey addoon ilaahay caabudaya oo addoonkiisa cabdullaahi ama cabduhu in lagu sifeeyey nebi muxamed wax ugu qiimo badan oo lagu sharfay oo ilaahay u soo dejiyey waa maxay waa kitaabkaasaa lagu sharfay nebi moxamed qiimaha ugu badan ee uu leeyahay maxaa ka mida kitaabkaa ilaahay u soo dhiibay oo u soo waxyooday waxyiga ilaahay u soo waxyooday baa qiimayn gaara ah ilaahay markuu ka warramayey waxyiga iyo kitaabku ilaahay u soo dejiyey nebigiisa waxaa ka mida qur-aanka kariimkaa markuu ilaahay sharfayey muu odhan muxamed muu odhan axmed oo magacyadiisa ka mida waxa uu ku sharfay ilaahay addoonnimo xataa nebi iyo rasuul lama odhan alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi lkitaab baa layidhi waa taa qiimaynta ilaah baa mahadle ilaahii soo dejiyey addoonkiisa ku soo dejiyey waa addoonku waa nebiyulaahi moxamed kitaabka iyo waxyiga u soo dejiyey marxaladihii ugu qiimaha badnaa nebi maxamed waa waxyiga la siiyey tilmaanta la siiye loogu yeedhana maxay tahay addoon ilaahay nebiyulaahi moxamed maalmihii ugu qiimaha habeenadii ugu qiimaha badnaa ee soo maray waxaa ka mid ahaa habeenkii la dheelmiyey ee maka laga qaaday ee baytulmaqdis la geeyey ee baytulmaqdis laga dheelmiyey ee ilaa iyo samaawaadka uu kacay ee ilaahiisa uu la soo kulmay ee awaamir la soo siiye ay ka mid tahay salaadda imminka aynu tukanayno ilaahay muu odhan nebi muxamed ilaahay dheelmiyey ama rasuulka muu odhane ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawlahu linuriyahu min aayaatina inahu huwa samiicu lbasiir ilaah baa xumaan ka hufan ilaahay dheelmiyey addoonkiisa addoonkaasi waa kee nebiyullaahi muxamed maalinkii habeenkii baan ujeedaa ugu qiimaha badnaa uu ilaahiisa la kulmay ee uu samaa waadka u kacay adoon baa laidhi waa addoon ilaahay cibaadadiisa gudanaya oo addoonnimo ogol marxaladaha ugu sharaf badan yahay qofku waxaa ka mid ah markuu diinta ilaahay iyo dacwadda ilaahay gudanayo ee uu ku baaqayo ee uu xilkaa intii uu kari karo uu fulinayo nebiyullaahi moxamed markii uu dacwadda jinka jinkii u yimid ee dhegaysanayay ilaahay subxaanahu wa tacaala markaana nebi iyo rasuul xataa isagoo ah labadaba laakiin qiimahay leedahay addoonnimadu baynu muujinaynaaye ilaahay wuxu uhi waannahu lammaa qaama cabdullaahi yadcuuhu kaaduu yakuunuuna calayhi libadaa baa ilahay yidhi markuu addoonkii ilaahay istaagay muxuu u istaagay mufasiriinta qaar waxay yidhaahdaan salaad buu u istaagay xataa markaa uu tukanayey ee jinku u imanayay marka hore lamuu socon bay yidhahdaan inay jin dhegaysanayaan laakiin jibriil baa u warramay in jin meesha uu joogo oo ay dacwaddan iyo diintan dhegaysanayaan qul uuxiya ilaya qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafarun min aljinni faqaaluu inna samicna qur'aanan cajaba yahdii ila alrushdi faaamanna bihi walan nushrika birabbina axada qur-aan ya badan ayaan dhegaysanay bay idhahay jinkii baaba waa ku soo dhowaadaan nebi muxamed marka culimada qaar waxay dhahan qur-aan buu nebiguu tukanayo qur-aan buu akhrisanaya culimada qur-aankuu akhriyayay culimada qaar waxay ibnu jurayj oo kale wuxuu ku fasiraa kamaa dakarahu alqurdubiyi fii tafsiiri yadcuuhu ey qaama ilayhim daaciya markuu nebigu u kacay isaga oo jinka dacwaddiyo diinta ugu baaqaya waa daaci diinta ilahay ku baaqaya maxaa ilaahay markaa cabbiray waannahu lamma qaama cabdullaahi addoonkii ilaahay sidaas darteed walaalayaal in addoon ilaahay aad noqotood xaqa ilaahay garato sababta ilaahay adduunkan kuu keeno kuu abuurayna aad garato iyo uunkan qiimo badan bay leedahay walidaalika ilaahay suurat alfaatixa ayaa muxuu dhigay iyaaka nacbudu adaanu ku caabudaynaa cibaadada iyo macaaniday leedahay dariskeenna dambe ayaynu kaga warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo uma salluu wasallimuu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam imtisaalan liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك لذة العبادة اللهم إنا نسألك لذة العبادة اللهم إنا نسألك لذة العبادة وحلاوة الإيمان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصلح العباد والبلاد اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار